gureyd ah markii shira kadhiya xarunta wasaaradda kalluumeysiga puntland ee magaalada boosaaso iyo ku-qeyb galenga madaxda wasaaradaha kalluumeysiga amniga ganacsiga shaqada iyo shaqaalaha iyo sidoo kale saraakiila ciidanka ayaa laka dhawaaqaya sharci laka mamnuucaya waxyeeleynta dadka noolaha iyo deegaanka badda wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda puntland cabdirasaaq cabdulaahi ayaa shirka kureeda la hadal iyo warbaahinta weliba huse sheega iyo kalluumeysiga sharci darada ee ooye mamnuucya keeta xeebo puntland idiyo koqowdagniyo tilaabo sharci iyo ku qaado doonana uu soonaan ka baaqay in lagu hogaansamaa sharciga
mamnuucaadkii halkan lagu soo saaray waxaan ku darayaa arin xoojinayaana arin muhiima dhammaan waa wax puntland isku raacday waafaqsan xeerarkooda haddana aynu u gudubnay sidii loo fulin lahaa dhammaanteenna waxaa ina ku waajiba ciidan amni dhallinyaro shaqo iyo shaqaale wasaaradaha iyo xoogaga dowladda ee kala duwani inay ilaaliyaan fuliyaan shuruucdaas intaasi waa codsi waana waajibaad qof kasta ku waajiba iyo wasaaradaha oo dhan intaa kadib waxaa jira hal qodob oo aan doonayo inaan xoojiyo oo la yidhaahdo qaabkan kalluumaysiga ee lagu magacraabo xaawi xaawi haddii soomaaliya loo bedelo waxa weeye waa jiriif weliba jiriif xeebeed jiriif xeebeedkaasi marka muxuu qabanayaa waxaa jiriif lagu qabanayaa shabaago ishoodu ay aada u yaryar tahay wax kasta oo noolo ah isagoon la kala soocayn oo xeebta jooga taasina waxay dhib ku tahay noolihii deegaanka ah kalluunku waa dhowr nooc noocna waa guuraan noocna waa deegaan noocii deegaanka ahaa ayaa la xaalufinayaa adduunka waa laga mamnuucay soomaaliya keliya ayuu hadda ka jiraa dadka ugu badan ee ku sameeyaana waa dowlado hadariska ah dad inoo ka yimid iyagu gobollada iyo waddamada ay ka yimaadeen xaawi lagama ogola lagama ogola jiriifka noocaasa laakiin soomaaliya waxa weeye waa meelaan xeebteeda cidina u aabbayeelayn cidina mas-uuliyad iska saarayn dadka deegaanka ee ku noolina aanay ka naxayn oo iyaga ay soo wadaan waxaana laga yaabaa inay ka qaataan five percentage iyo wax ka yar dad ajaanibaana guranaya sidaa darteed waa mamnuuc xadgudba waxaa la keenayaa sharciga haddii maanta lagu waayo berri baa lagu helayaa maanta haddaad fakartid berri baa lagu helayaa ogaadana laamaha amnigu maamulka deegaanka degmooyinka madaxda kala duwan iyo herarka kala duwan waxay u fasaxan yihiin meel alla meeshay ku qabtaan inay sharciga keenaan sharcigaana la waafajinaya wixii uu ka qabo intaasaan odhan lahaa sidoo kale waxaa iyaduna muhiima bay-adda badda waxaa muhiima dhirtaan la yidhaahdo mangroofka ama shawrada oo cilmi baaris lagu sameeyey lagu ogaaday nafaqada ugu badan kusii daysa badda inaan la jarin dad baa guryo ka dhisanaya bulooyin ka dhisanaya sidii dhamaskii loo baabi'iyey u jaraya oo raba inay u isticmaalaan bixistiisuna way kooban tahay wayna adag tahay sidaa darteed waxaa la rabaa iyadana lama jari karo waa mamnuuc